فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhoxa waraysada idaacadda islaamiga hal furqaan qodobada insha allah caawaad ku maqli doontaan oo waxaa ka mid ah askar ka tirsanaa dowladda federaalk oo dhimashadii dhaawac ku noqday qarax nafurnimo oo ka dhacay magaalada muqdisho sarkaal ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir oo la dilay weerar jidgal ah oo galabta ka dhacay inta u dhexaysa afgooye iyo wallanweyn qabaa'ilka shabeellaha dhexe dega oo ku dhowaad soddon neef oo geela ku wareejiyey maamulka xarakada shabaabul mujaahidiin si loogu geeyo ragga ku sugan furmaha jihaadka mu'asasada alkataa'ib oo baahisay dardaaranka labaad ee ku wajahan dhallinyarada allah ku galladaystay in ay soo haleelaan jihaadka naaquudo ka tirsanaa dowladda federaalka oo asigoo doon kaxaynaya isu soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin wararkii ugu dambeeyey ee caalamka u diyaar garob dhegeystayaal barnaamijka dhuxa waraysyada oo faahfaahas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag ugu yaraantii toddoba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa dhintay saddex iyo toban kalena waa ay dhaawacmeen ka gadaal qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaa oo lala beegsaday xarunta ciidamada xabsiyada ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa wuxuu ahaa mid aad u xooggan waxaana fuliyey naftii hore ka tirsanaa xarakada shabaabul mujaahidiin oo gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyey kaxaynayey askarta dhimashadii dhaawac noqday ayaa goor dambe goobta laga daldalay ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay xireen waddada laamiga ah ee agmarta xarunta asluubta ee qaraxu uu ka dhacay waxaana la arkayay ciidamada oo keebla yuurar intii dhaawacyada iyo meydadka la daadguraynayay jawiga ayaa wuxuu ahaa mid argagax leh waxaana cabsi xoog leh soo wajahday ciidamada dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa xaqiijiyey dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi khasaaraha lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ah nin ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir ayaa xalay waxaa lagu dilay degmada dharkaynley ninkani ayaa waxaa lagu magacaabi jiray idris wuxuuna ahaa madaxii arrimaha bulshada iyo wacyigelinta ee degmada dharkaynley ee maamulka gobolka banaadir rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ninkaasi dil u geystay galabta weerar jidgal ayaa waxa uu ka dhacay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan inta u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo wallanwey ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay dhabaha dagaal ula istaageen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo halkaasi ku socdaaliyey diryaanka hubka la iswadaarsanaya ayaa laga maqlayay goobta iyo nawaaxigeeda ugu yaraantii hal askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa halkaasi ku dhintay shan kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaa suuragala in khasaaro intaasi uu ka badan yahay xalay ayay ahayd markii xarakada shabaabul mujaahidiin meelo kala duwan ay weeraro ka fulisay kuwaasi oo lala egtay shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalk ah weeraradaasi ayaa qaarkood waxa ay ka dhaceen janaale danow arbacow iyo lamber lixdan waxaana lala beegsaday ciidamada uganda sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu weeraray duleedka magaalada marka iyo weliba deegaanka lafoole iyo deegaanka siinka dheer ciidamada kenyana xalay waxaa lagu weeraray hosingo oo ka tirsan gobolka jubbada hoose weeraradaani waxa ay qayb ka yihiin weeraro xiriira oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay laba jibaartay tan iyo curashadii bishan barakaysan ee ramadaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineeda xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa baahisay dardaaran labaad oo ku wajahan dhallinyarada allah uu ku galladeystay in ay soo haleelaan jihaadka dardaarnadaas waxaa jeedinaya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin
بسم الله الرحمن الرحيم
ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم
سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سر بالليل dardaaranka labaad ha ku gabood falinka ladaha allah subxaanahu watacaala
نجاة ورضا رب العباد صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد dardaaranka labaad ee aan u jeedinaya walaalka mujaahidka waa inuu ka digtoonaado inuu ku kufri nicmada allah ku galladaystay kana fogaado inuu nicmadaa ku bedesho gaalnimo dhaxalsiisa hoog adduunyo iyo halaag aakhiro waman yubadil nicmat allahi min bacdi ma jaa-atu fa ina allaha shadiid lciqaab waxaad badisaa nicmada allah kugu manaystay xuskeeda iyo ka mahadcelinteeda arinkaagani yuusan noqon sida nimankii badda galay markay maashoodeen dooniduna la degtay allah magan galay iyagoo isku dhuldhigaya isuna duleynaya una barax tiraya baryada balse markuu allah badbaadiyey nabadgelyana siiyey waxay hilmaameen dhibaatadii ay soo mareen waxayna noqdeen kuwa dhulka fasaadinaya waxay moodeen inay ka aamin noqdeen cadaabka allah mana ka aamin noqdo cadaabka allah duul khasaare mooyaane siduu allah yihi subxaanahu wa tacaala waidaa masakum اduru fi lbaxri dala man tadcuuna ila iyaah falama najaakum ila lbari acradtum wakana alinsaanu kafuura afa amintum an yakhsifa bikum jaaniba albari aw yursila calaykum xaasiba ثuma laa tajiduu lakum wakiila أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا ogow allaha kaa soo saaray dhulka gaalada wuu awoodaa inuu kugu celiyo culaysna kuma aha dhibkii uu kaa soo badbaadiyey inuu kugu celiyo haddaba waxaad ku dadaashaa inaad noqotid qof allah u baraxtiraya cibaadada kana run sheega ku dhaqanka shareecadiisa waxaa kula gudboon inaad noqotid qof allah ka cabsada xaalad waliba aad ku sugan tahay dhib iyo dheef cabsi iyo ammaan cusri iyo yusri allahna dadka ma dulmiyo laakiin iyagaa naftooda dulmiya dalika biana allaha lam yaku mugayiran nicmata ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim waana allaha samiicun basiir haddii qalbigaaga aad ka dareentid isbedel sida inaad ka hatid xaqii aad jeclaan jirtay uhilintiisa ama uu kugu cuslaado camalkii aad ummadda u haysay qalbigaaga dib ugu laabo waxaadna baartaa meesha lagaa haysto iyo xaaladda qalbigaagu ku sugan yahay si aad uga gaarto xal uu allah raalli ka yahay can caamirin qaal سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه مسلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي qabaa'ilada dega gobolka shabeellaha dhexe ayaa xoole waxa ay ku wareejiyeen maamulka xarakada shabaab ulmujaahidiin si loogu geeyo ragga ku sugan furmaha jihaadka sagaal iyo labaatan neef oo geela ayaa lagu wareejiyey maamulka xarakada shabaab ulmujaahidiin qaar ka mid ah indheergaradka gobolka shabeellaha dhexe ayaa munaasabadda xoolaha lagu wareejinayay ka hadlay waxaa ka mid ahaa indheergaradkaasi nabadoon ibraahim geedi Ee, intaa ka bacdi ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa annagoo muslimiin inuu halkaana keenay intaa ka bacdina inaan suquurta dadka ragga ku jiro oo ilaahay kitaabkiisa laclaahi kelimatila u taagan inaan maanta aan waxaan hasaa u badnayn laakiin inaan mujaahidiinta suquurta ku jirta aan sheegno un oon hadalkooda soo qaadno sagaal iyo labaatan hadda neefoo geela waa mana yara mana badno laakiin waxa waaye waa waxay joogtaa rag ku sugay joogtaa insha allahu tacaala anoo hadda na- wak- wakiil ka ah naqiibka nuqabada beesha abubakar gaabane ahna naqiib ka tirsan nuqabada gobolka shabeelle dhexe waxaan ugu hambalyeynayaa nuqabada bacdallaahi wanaagga ay sameeyeen iyo hantidaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inay gacmo hore ay kusoo uruuriyaan haddana si farxad leh oo reyn badan ay u wareejinayaan intaas ayaan anigu naft aan waxay aheeday aan ugu hambalyeynaa nuqabada gobolka shabeellada dhexe marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu leeyahay waxaa la bixiyo oo yaysan tahdidka jidka ilaah lagu bixiyo oo tahlukaha la iska ilaalin horta waxa la bixi waayo marka in la halaagsamayo oo haddana kitaabka ilaahay raggii ee oo difaaca ugu jiray oo hadda maanta aan ku harsanayno raggaas in maanta hadda wax la taro waxyaalaha waxaa waaye muhiim ah oo jiddan ah marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay aan la fahamsiiye jihaadka iyo waxyaalaha lagu bixiyo si sheekha noogu horreeba uu ku leey jaahidu jaahidu lmushkili waamaalikum anfusikum alsinadku uu ku yiri saasaa qof walba ga rabaa qofta xataa awoodi weysa inaad suquurtaas ay soo booqato inay maalkeeda ku soo booqato iyo dadka mujaahidiinta iyo cidda markaas wakiilka ah ee wax allaale wixi ay awoodo ilaa shay haddaad bixiso shaygaas waa lagu laalaaba marka warka waa badiyeye iga raalli ahaada anugu intaas ayaan kusoo koobaya wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale isaguna halkaa ka hadlay nabadoon cabdulaahi cali caraaye بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أولا إلهي بام هذا إسكال نقصو كلمي فردقان قيمها بدن لي أون وتشهينو تنتين إن شاء الله تعالى ذلك نسان كتابك يسرد أو حكوم العين ما هذا ذلك قدال waxaan isugu imaanay inaan afurino mujaahidiinta suquurta joogta haddaan nahay nuqabada gobolka shabeellaha dhexe waxaan isugu imaanay intaas waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay kitaabkiisu inuu guuleeyo annaguna dhaqankayna aayahayna wax walba kitaabka iyo sunnada waaye gaalo warkeeda ma rabno mana damcayno ilaahay baana mataqaanaa nagala hadlay inaan mataqaanaa aan warkeeda yeelin xoolahaas labaatanka iyo sagaalka geelana ayaga ayaa la baxay kitaabka ilana diyaar u yihiin insha allahu tacaala annaga intii mataqaana maanta raacyanoo ah ninka asagu gaalnimo qaata asaga ayaa qaatay asaga ayaana ku hoogi doona insha allahu tacaala waxaana u diyaarnahay mar weliba oon u taagannahay kitaabka sunnada siday ku horumari lahaayeen oo naftayna iyo maalkayna mataqaana ugu qadinay ugu qadimno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu munaasabadda waxaa sidoo kale isaguna ka hadlay nabadoon mukhtaar dhuubow oo ka mid ah indheergaradka gobolka shabeellaha dhexe waxaan halkaan maanta u fadhinaa jalsadan ee, wareejin afurin loogu talagalay mujaahidiinta afurintaasoo ay- ay soo diyaariyeen nuqabada wilaayada gobolka shabeellaha dhexe ee, taasoo ay ugu talagaleen ragga huquurta ku jira oo mujaahidiinta ay ugu talagaleen ayaan halkan maanta u fadhinaa in dadka huquurta ku jira lasoo booqdo loo tago xiliyada munaasibka ah waa arin diini ah oo aad iyo aad u wanaagsan mujaahidiintu waa kuwa u taagan har iyo habeen inay badbaadiyaan oo ay ilaaliyaan baylatulmuslimiin inay ilaaliyaan waa dadka u taagan jihaadkuna waa baarka ugu sarreeya ee islaamku uu leeyahay haddii uusan jihaadkaasu jirinna dadka muslimiinta ah ma nabadgaleen kamana badbaadeen cadowgooda fadhiga marka halkan loo fadho waa fadhi aad u wanaagsan oo qiimo badan oo sharaf badan inaan maanta aan gacanta aan u taagno ragga huquurta fadhiya ilaahay kuumadda raade gacanteenuna naqama doonto sagaal iyo labaatanka neef ee maanta aan wareejihayno keliya gacanteenu naqama doonto sagaalka iyo labaatanka neef ee geela ee aan maanta wareejihayno gacanteenu kuma ekaa doonto halkaas ayaan kusoo gebagabeyaha anigoo uga wakiilahay naqiibka noqobada gobolka shabeellaha dhexe anoo uga wakiilahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu sidoo kale macalin maxamed oo ah afhayeenka nabadoonnada gobolka shabeellaha dhexe ayaa asiguna halkaa ka hadlay maanta cadowga ee islaamka oo mujaahidiintu maalin walba ay huquurta ugu jiraan oo la ribaadka ugu jiraan oo la sabartamayaan oo la sabrayaan maanta midda haysata iyo annagu midaan joogno haddana farqi weynaa udhexey marka waxaan leenahay dhammaan gobolka shabeellaha dhexe wilaayadeeda iyo nuqabadeeda xoolaha yar oo la sheegay oo afurka ah oo dhowr iyo labaatanka geela ah gobolka qabaa'ilada degan dhammaanteed ayaa sadaqaysta waxayna ku sadaqaysteen oo kula bixiyeen inay uga farxa geliyaan walaalahooda mujaahidiinta ah oo huquurta fadhiya waa wax lagu farxo nin mujaahida ee ribaad ku jira ee ku booroobaya meeshaas roobka kula da-ayo cadowna la xisaabtamaayo waxaan leenahay ilaahay ajir allah idinka siiyo mujaahidiinta meel kastoy joogto gaar ahaan mujaahidiinta soomaaliya haddana gaar ahaan wilaayadena shabeellaha dhexe jeyshka mujaahidiinta joogto waxaan leenahay cadowga allah idinsoo qaqabto sidii walaha indhala ayago ah gacantiinana ha ku qurbaxaano magaalada muqdishona mihii laga qaba jiray shabeellaha dhexe lagu sheegi jiray allaha ka dhigo sagaaliyo labaatan neef oo geela ayaa la sheegay xoolahaas waxaa bixiyey dhammaan qabaa'ilada dega wilaayada shabeellaha dhexe waxaa lambarkow ka ah qabiilka la yidhaha abgaal cismaam waxaa bixiyey xoolaha kale oo qabaa'ilada bixiya waxaa ka mid a jareer weynaa xoolahan wax ku leh ilaahay miisaanka ha u saaraan leenahay waxaa xoolahan waxaa nimanka la yidhahdo mataqaanaa gaal jecel waxaa ka mid a baadicadde miisaanka allah u saaro soo xawaadlaa bixiyey intaasoo qabaa'ilaa oo magacaas leh maanta waxay diyaar u tahay inay xoolana bixiyaan mujaahidiintana garab istaagaan cadowgana mataqaanaa la dagaalamaan ayay diyaar u yihiin nin xoolahaysa bixinaya anaan isqarihaynin waxaad fahmi karti inay diinku ikhlaas ka yahay iyagana allah u barakeeyaan leenahay waxaan rabnaa mar inaan ka hadalno magaalada muqdisho maalmahan u dambeeyay xaaladeedu meesha ay marayso iyo maanta annagu waxaan ku sugannaha muqaarano inaan ku sameyno isbarbardhig annagu waxaan haysanaa waa caanahaynaan maalaynaa xoolahaynaan ilaashahaynaa diintaynaan difaacihaynaa zakadiyaan qaadaynaa fitradyaan wadnaa curuud tijaariyaan wadnaa jihaadkiyaan wadnaa annaga muufadaynu maraqay ku jirtaa haddaan dhimano jannaan ilaahay ka rabnaa haddaan nool nahayna ciz iyo sharaf aan haysanaa waana aragnaa ilahaynaan ku aragnaa qolooyinka marka murtadiinta ah oo gaaladaas mataqaan ay adeegsatay oo dhibaatada muslimiinta loo wakiil looga dhigtay gaaladu wakiil ka ah oo waddankayni mata meel walba kusoo faafo war niman yahow gaaladii waad aragteen waa idin gaaladaad khudamo u aheedeen tuujiyaad u aheedeen dhibaato waxay idiin sheegeenoo baktiya beenayo tasaatiirtay wada inaad qaadeen meel kastaad gaarsiiseen maantana halka wax idin marayaan waad ujeediin waxaad ku dagaashan tihiin mataqaana nimaa nin guuraa naagaa naa guursaysaad wadiin towxiid kale meesha maadan ku haynina war ilaahay usoo towba keena ilaahay usoo laabta intii gooru goor tahay ilaahay usoo laabta fiiriya annaga cizigeena iyo sharafkayna kalsoonida aan haysano maanta aan ilaahay ku kalsoonnahay wax maanta haddaad dariirtiinna idinkala celimaayaan bal way isku kiindirayaan war kusoo laabta kitaabkiina iyo sunnada nebi maxamed kusoo laabta ilaahay diintiisa qaata gaaladaas ka leexda banaanbaxaad sameeyhaysiin ood u banaanbaxaysiin xamiyo qabiil ilin shariif biijaale iyo xasan gurguurte iyo muuse suudi iyo cumar finish iyo farmaajo kale way isku diin dhammaantood wax hadda maanta farqiga u dhexeeya ma jiraan qoladan hawiyaha la leeyahy waxaad nimankaas ku taageeraysiin waa qabaliye iyo qurum war diinkan ilaahay taageera a maalgasho u baahan diinta hala maalgashado mugaad wadooyinka leedihiin dooni mayno farmaajo dooni mayno wa hebel dooni mayno markaad leedahaan gaalo dooni mayno murtadiin dooni mayno ma dhehdaano intaas kaliya maxaad lisaankiina uga buklihaysiin ilaahay inuu cadaab idinka badbaadiyey miyaadan rabinina ma ilaahay inuu janno idin siiyaadan rabinina war ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala alla ka baqa maalmihii ou ninkaasu labadii sano ku darsaday xambiyad usoo baxdeen iyo anafya qurum diin uma soo bixinina labadii sano waa ka laabta hadaad maqasheenna waa kala naqhihiisun caqligina waa un intaas war intaas kaliya lisaankiina miyaadan awoodinina inaad tidhaahdaan annagu ilaahay ayaan rabnaa nebi moxamedaan rabnaa gaala ma rabno murtadiin ma rabno ilaahay mataqaanaa hanuunka sacidou la doonaa helaysee war ilaahay diintiisa qaata فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي naaquudo ka tirsanaa dowladda federaalka ama si kale haddii loo dhigo nin doon u kaxay jiray dowladda federaalka ah ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaab almujaahidiin asiga oo doontii wata wuxuu isu soo dhiibay walaayada shabeellaha hoose ninkani ayaa waxaa wareystay waryaheena mahad cubayd waxaanu ka sheekeeyey shaqadiisa iyo qaabkii loo soo dhoweeyey maasha allah magacaygu waa saciid maxamed xasan waxaan ka imiday adiga in muqdisho muqdisho marka ma nin caadi oo shacab iska shaqaystaad ahayd mise nin askariya ah ma aniga horta waa waa shaqaysay xooggeen ku shaqaysay laakiin adiga waxaan u shaqeeya kuwan oo adiga ridada doonaan u waday maasha allah doontii marka alxamdulilaahi islaamkaana soo galay garta halkeed iska soo dhiibta marka maasha allah waxaan iska soo dhiibanay yahow adig gandarshi soono gandarshi shabeelada hoose ah halkeed marka si toos uga howlgeli jirto isaga gooshi jirta adiga ni waagii hore uun waxaan ka shaqeeyayay qaadkan kuturbaanka marka waagii dambe adig un kuwaan dowladda mogtaa waa adiga waa tuuga farabaata mogtaa adiga waana qabteen xaasil haddayna qabteen waxay yidhaheen iyo doontaan nooday doomanka kale ayaad micnaa waxaa waaye aan soos ku soo qabaye micnaa si aan wax ugu helno marka alxamdulilah niyo doontaan uwaday maasha allah adiga waxaa waaye shaqadoodina way anfici weysay marka doontina midaan soo wata aniga wax hubahoo doonta aad la socday oo wadatay maaji doonta adiga mayana darwalanka ahay laakiin hub doonta adiga ciidamay saari jireen qoryo waa saari jireen micnaha maasha allah laakiin aniga wax uma wadan gaadiid ayad bisan ka wata
doontii oo aad wadataan la imaad waa gartay halkee marka u safri jirtay markaad magaalada muqdisho kasoo baxda annaga waxaan joognay meel yidhaaho isheeg badda safarkeen waxa adiga safar dheer ma ahayn laakiin adigu badda ma aragtay ku wareegtay ha aan ka mid ahay maxaad ka ilaali jirteen adiga ilaalo ilaalo ma jiran laakiin waxaa waaye uun wixii wixii ku leeyahay mugta waxaan kutrabaankana nin kasta waxaa mugta inuu wuxuu rabaa soo qabto haddana qabashiiisu waxaa waa inuu wax ka helo haddana u yidhaha soco marka gal maasha allah aniga niyo waa anfici weyse boqolkiiba boqol maadaama bad baxar aan ku jiro mogtaadi marka doontii wix dhammaan soo wata wallaahi adiga wax badan ka shaqeymayaan inta uu kutrabaanka oo la joojiyay baalkan dowladda soomaaliya diyaaradaha ka xirtay aan ka shaqeeyay aniga markaa is soo dhiibta marka sidee lagu soo dhaweeyey maasha allah si wanaagsana laga soo dhaweeyey islaamku waxaa waaye boqolkiiba boqol maasha allah waa ku faraxsanaa boqolkiiba boqol si wanaagsan u soo dhaweeyey intii aad safaradaas ku guda jirtay ama ilaaladaas aad badda ka hayseen oo aad doomankaas soo qabahayseen wax caqabadaa oo la kulanteen ma jiraan safaradiin ama weeraraha dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ad kaga imaaday wallaahi niyow wax weeraraha dhankaas ma arkin weli markii dambe marka doonay kuu dhiibeen adigaba dadka soo qabay ku dheh haa doonay ii dhiibeen maasha allah waxay yidhaheen marka doontaa noogadee waxaa waaye noogu shaqeyn markaas dii weysay inaan waxaawaay isbaaro dhigta badda kowdhe maasha allah waxaa go-aansaday waxaawaaye waxaan inaan islaamka lasoo galo maasha allah adduuntan hadda marka maxaad ugu baaqaysaa ciidamadii aad ka soo tagtay iyo dadka u shaqeeya dowladda federaalka wallahi ni waxaan ugu baaqayaa maadaama horta dad islaam aan nahay haddana waxaa waaye islaamnimada horta wax ka faxsanaa sameeyin waa mogta wixii haddaad hesho waxaa fiican mogta in si islaamnimada micnaha waxaaga u isticmaasho mogta laakiin horta aniga uun taydaa xukuma mogta nafka lama xukumo laakiin dadka waxaan ugu baaqi lahay inay waxaawaaye iska joojiyaan waxaas gaallood ka baqaan waxaawaaye islaamku soo galaan maasha allah waayo nin qamri caba mogta waxaawaaye wax warba sameehayo marka ani haddaga isii weysay maasha allah lacagna waa isii hayeen oo adiga un aan ku qanacsanay laakiin anaa niyadda isii weysaba inaan micnaha kula joogo inaan la shaqeeya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي iminkana waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka saxafiyiin reer galbeed ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay wadanka burkina faso weerarkan oo ahaa mid dabagal ah ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada badda ee la dagaalanka waxaa loogu yeero burcadbadeeda weerarka ayaa waxaa lagu dilay saxafiyiin reer galbeed ah oo la socday kolonyada la weeraray kuwaasoo laba ka mid ay u dhasheen wadanka sbain halka kan kalena lagu sheegay inuu u dhashay irelan ilaa amni iyo ra-iisul wasaaraha sbain ayaa xaqiijiyey in weerarkan oo ka dhacay galbeedka burkina faso lagu dilay saddex wariye oo reer galbeed ah kuwaasoo laba ka mid ah ay u dhasheen wadanka sbain war qoraal ah uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ra-iisul wasaaraha sbain ku sheegay in weerarka lagu dilay labada wariye ee u dhashay wadankaas uu ahaa kii ugu xumaa ee lagu dilo saxafiyiin sbaanish ah isagoona sheegay inay ahaayeen geesiyaal murugadana ay la qaybsanayaan eheladooda ila amni oo ku sugan burkina faso ayaa sheegaya in wariyaha saddexaad uu u dhashay irelan iyagoona ku tilmaamay in weerarkaas uu ahaa mid argagixiso irelan ma aysan xaqiijin in wariyaha saddexaad uu u dhashay dalkaas hase yeeshee waxay sheegeen in saraakiisha burkina faso ay kala shaqayn doonaan sidii loo heli lahaa faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan wariyaha saddexaad ee lagu dilay weerarka afhayeenadu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee irelan ayaa sheegtay in wasaaraddu ay ka warqabto warkan iyadoona tilmaamtay inay socdaan baaritaano lagu xaqiijinayo xaqiiqadiisa sidoo kale saddex askari oo ka tirsan kolonyada weerarka la kulmay ayaa halkaasi ku dhaawacmay halka la la-yahay askari kale oo u dhashay wadanka burkina faso wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ragga weerarka soo qaaday ay wateen laba gaari iyo ku dhowaad toban mooto waxayna gacanta ku dhigeen hub iyo agab milatari oo ay ku jiraan gaari nuuca xamuulka qaada ah iyo diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin oo ka dagaalama wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa marar badan fuliyey weeraro lagu beegsaday shisheeyaha duulaanka ku jooga dalalkaas maraykanka ayaa diblomaasiyiinta jooga kaabul ku amray inay isaga baxaan magaalada dowladda maraykanka ayaa amar ku bixisay inay ka baxaan diblomaasiyiinteeda ku sugan safaaradda ay ku leeyihiin kaabul iyadoo ay sii kordhayso hanjabaadaha ku aadan in maraykanka uu ka baxo afghanistaan wasaaradda ayaa sheegtay inay amartay in shaqaalaha dowladda maraykanka ee howlahooda kusii qaban karo meelo ka baxsan safaaradooda kaabul ay isaga baxaan caasimadda waddankaas afartii bishan ayay ahayd markii madaxweynaha maraykanka jo baiden uu ku dhawaaqay inuu soo gabagabeynayo dagaalkii uu muddada labaatanka sanaha kaga jiray waddanka afghanistan waxa uu sheegay in kabixitaanka maraykanka ee afghanistan ay bilaabanayso maalmaha ugu horeeya ee bisha mey iyadoona ay si dhammaystiran uga baxayaan waddanka koob iyo tobanka sebtembar ee sanadkan nato ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in xulufada ay isku raaceen in ciidamada maraykanka ay ka baxaan wadanka afghanistan kowda bisha mey oo ay ka harsan tahay wax ka yar saddex maalmood laba maalmood ka hor ayay ahayd markii taliyaha guud ciidamada maraykanka ee afghanistan scott miller uu ku dhawaaqay bilowga daadguraynta ciidamada shisheeye ee saldhigyada milatari ku leh gudaha wadankaas isagoona xusay in saldhigyada milatari iyo agabyadoodaba ay ku wareejinayaan ciidamada xukuumadda kaabul wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in dhaxal sugaha sacuudiga uu muddo dheer xukumi doono waddankaas ayna la shaqayn doonaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka oo waraysi siinayay shabakadda c n n ee laga leeyahay waddankaas ayaa sheegay in dhaxal sugaha sacuudiga uu waddankaas hogaamin doono wakhti dheer isagoona xusay in dowladda maraykanka ay waajib ku tahay la shaqayntiisa waxa uu sheegay in bin salmaan iyo hogaamiyeyaal kale ay suuragal tahay inay soo saaraan arrimo dhowr ah oo ay ka hor imaanayso dowladda maraykanka iyo kuwa ay ogoshahay hase yeeshee ay ku dadaali doonaan masaalixda maraykanka ay ka leedahay maamulkaas hadalkan uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa yimid kadib markii su-aalo laga weydiinayay arrinta ku aadan in madax ka tirsan maamulada carbeed ay ka hor yimaadeen go-aankii jo baiden ee ahaa in bin salmaan aan loo ciqaabi doonin dilkii jamaal khashuqji dhanka kale dhaxal sugaha sacuudiga ayaa sheegay in khilaafaadka kala dhexeeya maamulka baiden ay yihiin kuwo yar ayna u istaagi doonaan sidii loo xalin lahaa wargeyska balombeg ayaa sheegay in qorshihii dhaqaale ee ugu dambeeyey ee uu qaaday dhaxal sugaha sacuudiga uu wato khataro badan wargeyska ayaa soo xigtay hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee uu ku yidhi waa inaan ka fikirnaa sida ugu macquulsan ee aan ku horumarin karno dhammaan danaha iyo qiyamkeenna waana inaan la shaqaynaa sacuudiga taas oo uu wargeysku ku tilmaamay khatar dhaqaale dowladda maraykanka ayaa ku dadaalaysa inay la wareegto ilaha dhaqaale ee maamulka ali sacuud iyadoona haddaba gacanta ku haysa inta badan dhaqaalaha waddankaas maamulka ali sacuud ayaa isagana dhulka xarameenka u furay dowladaha reer galbeedka gaar ahaan maraykanka isagoona halkaasi ka hirgeliyey xarumo fisqi iyo fasahaad ah oo ay u soo dalxiis tagaan dadka gaalada ah cudurka koronafirus ayaa dhibaatooyin ba-an ka geystay hindiya iyadoona mid ka mida shirikadaha ay ku dhawaaqday inay soo saarayso dawooyin looga hortagayo cudurka shirkadda bivaysar ayaa ku dhawaaqday inay soo saarayso laba dawo oo loogu talagalay dadka qaba cudurka koronafirus oo mid ka mid a ay soo saari doonto dhammaadka sannadkan madaxa guud ee shirkadda ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in dawooyinkan ay wax badan ka bedeli doonaan xaaladaha cudurka koronafirus dhanka kale xaalad adag oo cudurka koronafirus ah ayaa laga soo sheegayaa waddanka hindiya taasoo xudun u noqotay faafidda korona si maalinla ah ayaa hindiya looga diiwaangeliyaa cudurka korona iyadoo maalintii shalay oo keliya uu soo ritay saddex boqol konton iyo saddex kun taas oo ah tiradii ugu badneyd ee la diiwaangeliyo hal maalin gudaheed marka lagu daro laba kun sideed boqol laba iyo toban ruux oo u dhintay cudurka dowladda hindiya ayaa kaalinta labaad kaga jirta tirada dadka uu baabi'inayo cudurka koronafirus iyadoona uu dilay in ka badan boqol sagaashan iyo laba kun oo ruux waxaana maalmihii ugu dambeeyey si xawaaro leh ku socotay gubidda meydadka dadka u dhintay cudurkan
الهند حزينة وتضربها موجة غير مسبوقة من فيروس كوفيد 19 وصفتها محكمة دلهي بأنها تسونامي وبائي فعداد الإصابات ضرب رقما قياسيا جديدا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية حيث وصل إلى حاجز 350 ألفا خلال 24 ساعة حتى محارق الجثث لم تعد تحتمل اللهيب المتواصل ليلا ونهارا فلجأت بعض الولايات إلى استحداث محارق جماعية dhanka kale xarumaha caafimaadka ee hindiya ayaa iska diiday inay qaabilaan dadka qaba cudurka koronafirus sababa ku aadan ogsajiinka oo kasii dhammaanaya isbitaalada الهند لا تستطيع أن تتنفس والسبب نقص حاد في إمدادات الأكسجين الطبي الذي يحتاجه مرضى الحالات الشديدة من كورونا في ظل نفاذ الأكسجين الطبي بدأت مستشفيات في العاصمة نيوديلي وفي أنحاء البلاد برفض استقبال المرضى المحكمة العليا في نيودلهي أمرت السلطات بتوفير هذه المادة الحيوية بأي طريقة ممكنة tirada guud dadka uu ku dhacay cudurka koronafirus ee waddanka hindiya ayaa maraysaa toddoba iyo toban milyan sagaal boqol sagaashan iyo toddoba kun laba boqol lixdan iyo toddoba ruux halka ay u dhinteen dad ka badan laba boqol iyo kow kun boqol siddeetan iyo toddoba ruux wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynayna barnaamijka dhuwaxa waraysada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayna insha allah assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
لدين عظيم هو السامي